waxaa maanta magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka furmay shirweynihii lixaad ee ururka qorayaasha iyo hal abuurka soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano pen kulankan oo saddex maalmood socon doona ayaa lagu wadaa in xubnaha ururkan ay ku doortaan guddi cusub warbixintan waxaa jabuuti kasoo dirtay wariyaheena sagaal siciid faarax bulshayada ninkiina eg fartayadu ninkaygu yidhaadka madaxa aku dhuftay maxayga galay waxba maxayga galay shirkan waxaa ka soo qayb galay madax aqoon-yahano qalinley iyo halabuur soomaaliyeed oo ka kala yimiday meelo kala duwan dowladda jabuuti ayaana martigelisay kulankan oo ah kulankii saddexaad waxaana shirka daafuray wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin xasan barre dowladda jabuuti oo maanta matalayo dad badan baa kasoo hadlay dowlka ka ciyaarta walaalayaal ugu horeeyo ormuudna ka yahay madaxweyne ismaaciil cumarkii wax badan oo dana ciyaari kala jira walaalayaal kollay wiilal iyo gabdho yaa ku dhiiraday oo hirgeliyey in laga isticmaali karo af soomaaliga barta internetka afafku si ay meel u gaadhaan amase ummadda ugu faafaan gaar ahaan dhalinyarta ay usoo dhiitaan waxaa loo baahan yahay waxaa waqtigan socda casriga rumaantii in laga qeyb geliyo leanna wuxuna laga hadla weeraynta wax badan baa la soo qabtay taana waxaa kamid a walaalayaa filinka doorkiisa waan ognaayo masrax faneedku doorka sooyaa maanta rumaantii waxaa madaxweyne ismaaciil cumar geela uu gartay in haddana soomaalida filinkii af soomaaliya ku hadlayo heer caalami jooga in isagana la gudagalo sidaa daraadeed wasaaradayda waxaan amarkaa u siiyey ku dhaqanay waqti dowlaan hirgelin doona insha allahu tacaala in buuggii ugu horeeya walaalkeen nurudiin faarax uu qoray uu ingiriiska ku qoray inay dad caalami amba dad mataqaanaa dunida ka socday ku matalaan jabuuti xagga farsamada ay naga gargaaraan laakiin filimku uu ku bixi doono afka soomaaliga insha allahu tacala
doctor cabdifataax nuur ashkir wasiiru dowlaha warfaafinta iyo dhaqanka puntland ayaa ka mid ahaa madaxdii shirkani lagu casumay ujeedka loo qabtay shirarkan waxaa weeye inay iskugu yimaadaan dhammaan afmaalkii soomaaliyeed qalinlaydii hal abuurkii soomaaliyeed ujeedkuna waxa uu yahay in loo adeego luuqadda soomaaliyeed in loo qoreymo la difaaco maadaama af soomaaligu uu ku jiro luuqadaha khatarta ugu jira in dunida tan maanta ku noolnahay ay ka tirtirmaan ha yeeshee anigu waxaan aaminsanahay af soomaaliga rag baa u kacay waxa weeye wuxuu rag u kaco rabbina taageero runtii waa ay guulaystaan aad bay ugu mahadsan yihiin dadkii ka shaqeeyey uhiilinta iyo taageeridda luuqadda soomaaliga oo ay ugu horeeyaan madaxda somaali speaking ben qalinleyda soomaaliyeed waxaan kaloo aan ma aragtay mahad ballaaran usoo jeedinayaa dowladda jabuuti gaar ahaan madaxweynaheeda ismaaciil cumar geelle oo runtii aan ma aragtay odhan karo waa u adeegaha luuqadda soomaaliga ee geygeenna geeska africa shirkan saddexda maalmood ee uu socdo waxaa lagu dooran doonaa guddi cusub oo hogaamin doona qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed sannadaha soo socda safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya doctor aadan ayaa ka mid ahaa guddiga hadda xilkiisu uu dhammaaday waxauna v o eda uga warramay waxyaabaha lagu xasuusto guddigoodii hore wuxuu ku saabsan yahay in layska dhegaysto waxqabadkii muddadii lasoo dhaafay waxaan xasuustaa markii naadiga guddoonkiisa la ii dhiibay waxyaalihii aan qabtay waxaa ka mid ahaa afartan guuradii qoraalka af soomaaliga oo ay madaxweynayaasha soomaaliyeed iskugu yimaadeen labadii kun iyo labaiyo tobankii waxaa ka mid ahaa wax soo saarkii qaamuuskii ugu weynaa af soomaaliya lagu qoro waxaa naadiga ka samaysma maarataane bandhigyo buugaanadii geeska africa oo dhan lagu qabto maxaan ku dhahdaa naadiyaal yaryar oo magaalo kasta ka samaysmay oo naadiyaasha akhriska la yidhaahdo waxaasoo dhan waa waxqabadkii naadiga waxaanan markaa ku faraxsannahay maanta in loo diyaarsan yahay marxabad cusub in maarataane loo sii gudbo guddiga fulinta oo maarataane la dooran doonana waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar iyo halkii anagu aan soo gaadhsiinay meel ka sarraysa inay maarataane sii gaadhsiiyaan ururkan hal abuurka iyo qalinleyda soomaalida waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii fikraddaasi waxaa iska lahaa doctor maxamed daahir afrax waxa uuna v o eda u sheegay waxyaabihii ku dhaliyey inuu aasaaso sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaan bilaabay inaan u howlgalo sidii loo aasaasi lahaa naadigan lagu magacaabo naadiga ben ee qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed waxaan arkayey baahi weyn oo loo qabo kow in la helo madal kulmisa ee qalinleydii iyo halabuurka soomaaliyeed taas ay u kaliftay inaan u guntoodo anigoo weliba muxuu ahaa qurba joog aho maaragtay aan tabar badan iyo lahayn tan kale oo igu caawisay ama igu dhiirigelisana waxay ahayd waxaan qayb ka ahaa london baa joogay markaasaan dalka ingiriiska marka intaan fikradina igu dhalan waxaan ka mid ahaa ururweynaha daladweynta adduunka qorayaasha adduunka ee la yidhaahdo pen international oo ay ku jiraan waddamada adduunka intooda badan ilaa iyo boqol iyo afartan maaragtay waddan marka mid waliba wuxuu leeyahay pen center wax la yidhaahdo ama naadiga pen marka naadiyadaas penka waxay ku salaysan yihiin ama luqad bay ku salaysan yihiin ama waddan bay ku salaysan yihiin marka maadaama soomaalidu sidaa u kala firiirsan tahay iyo waddamo badan ku kala baahsan tahay anigu waxaan qaatay marka tan ah in ay luqadda soomaaliga maaragtay ay ku salaysnaato qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa qayb ka ah inuu sii jiro afka soomaaliga oo uu weli noolaado waxaa sidaasi tilmaamay faarax cali daajaa oo ka mid a aqoon-yahanada shirka lagu casumay soomaaligii warbaahintu aad iyo aad bay u faafisay warbaahinta keliya ma ahayd baraha bulshada laftoodu laakiin dhibaata waxay ka taagan tahay qoridii qoristii lama yaqaan waxa yani waxa meesha ku qoran wax la garan kara maaha haddii laku roonaya waxyaro badan waxyaro badan baa burburay waxyaalaha burburay oo laga sii jeestay baa af soomaaligu ka mid yihi marka wax dhibaato ah oo gaara oo afka soo gaaray ma jiro isagaaba weli jira oo haba iska taag daraado yaan yaan yaan la aqoon matalan xagga qorista farta iyagoo dadka dhalinyaraduna mas-uulka maaha arrintaasi waa yeelka dirarada oo ku kala tegay meesha ayaa mas-uulka ah waxa weeye lamana qori yaqaan lamana akrin yaqaan laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku daydaa sagaal siciid faarax v o a jabuuti